بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغلو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyow qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah siddeetan sanno kadib nukleerkii lagu garaacay dalka jabaan halis intee la-eg ayay dunidu wajahaysaa wakhti xaadirkan marka laga hadlayo xaaladaha isbarkan ee dunida ka taagan hoggaamiyaasha yurub oo ka hadlay kulanka butin iyo trump kana soo jawaabay codsiyadii seleniski haddaba barnaamijka waxaad ku maqli doontaan bayaanka ay soo saareen sidoo kale caalamulyoom waxaannu ku soo qaadan doonnaa toogashada dadka gaajaysan ee khaza oo xargagoosad noqotay sanaadiiqda dusha sare laga soo daadiyo ma gargaar ayay noqdeen mise gumaad hor leh muxuu yahay hardanka ka socda saaxada internetka kadib heshiiskii xabad joojineed ee dhex maray iiraan iyo yuhuudda waxaan sidoo kale barnaamijka intuu socdo aan ka marnaan doonin xalqadii sagaalaad ee kitaabka almafaahiim yembaqii an tusaxax qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha ayaad ku maqli doontaan barnaamijka caalamulyoom waxaa igala qaybgelaya qaar ka mid a wariyaasheenna waa mar kale iyo caalamulyoom
بشرى بشرى بشرى تغلو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى
waa hagaaga dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom oo si toosa idinkaga imanaya idaacadda andalus ugu horrayn waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo halkan uu ka soo jeediyo walaalkeen ilyas cabdulaahi
faysal aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa siddeetan sano kadib niyukleerkii lagu garaacay dalka jabaan halis intee la-eg ayay dunida wajahaysaa waqti xaadirkan marka laga hadlaya xaaladaha isbarkan ee taagan warbixin lagu daabacay wargeeska new york times ayaa ka warbixinaysa in siddeetan sano kadib bambooyinkii niyukleerka ee lagu garaacay horoshima iyo nakazaki ay maanta dunida wajahayso xaalad cakiran oo sababi karta dhacdooyinkaas oo kale hubka niyukleerkana waxauu weli saameyn weyn ku leeyahay siyaasadda caalamka isagu qaabeeyey xulafaynta kicinaya xiisad hor leh islamarkaana dhalinaya su'aalo hor leh oo ku saabsan dalhebel goormee ayuu adeegsan doonaa hubka niyukliyerka maadaama uu soo laalaabtay goodiskiisa waxaa lagu yidhi warbixinta wargeeska oo sii socota weerarkii horoshima waxa uu barbilow u noqday adeegsiga niyukliyerka taasuona caddaysay in quwadda weyn ay wakhti weliba adeegsan karta hubkan baabiinaya malaayiinta qof warbixinta oo sii socota ayaa caddaynaysa in khilaafka dunida maanta ka taagan ee u dhexeeya dalalka waaweyn ay tahay mida sii kordhinaysa cabsida ah xilliga la adeegsan kara hubka niyukliyerka waxaana tusaale loo soo qaadanaya xiriirka liita ee u dhexeeya dalalka hindiya iyo bakistan iyo murankooda dhuleed ee kashmiir waxaana dhinacyadu mar weliba isugu goodinayaan adeegsiga awood niyukleer ah tusaalaha xiga waa kuuriyada waqooyi oo iyadana wadda horumarin ballaaran oo ku saabsan barnaamijkeeda niyukleerka waxuuna daqiiqad weliba kim jon un goodis hawada u soo marinayaa dalalka dhaca qaaradda yurub barnaamijka niyukleerka iiraan ee weli shaqada ay ku socota ayay sidoo kale saxiifadda soo hadalqaadaysaa iyadoona sheegtay in tani ay reer galbeedka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ku beertay walaac xooggan oo ah xukuumadda tehraan wakhtiga ay adeegsan karto haddii mar ay ka soo faaruqda diyaarintiisa gunaanadkii warbixintu waxay leedahay fikradda ah in laysku cabsigeliyo awood niyukleer ah waa mid ku dhisan ka hortag ay dowladdu ka hortegaysa weerar ku soo wajahan balse tallaabadan waa mid mar weliba fashilmi karta oo gacanka hadal isku beddeli karta oo dowladdu haddii dhowr jeer ay goodiso waa mid adeegsan karta awood niyukleer ah ayay gunaanadkii leedahay saxiifadda new york bost hogaamiyaasha yurub oo ka hadlay kulanka putin iyo trump kana soo jawaabay codsiga madaxa kiyef haddaba muxuu daaran yahay bayaanka ay soo saareen wargeeska sharqul awsad ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo hogaamiyaasha ugu waaweyn qaaradda yurub oo saacadihii lasoo dhaafay ka hadlay kulanka ay yeelanayaan labada madaxweyne ee dalalka maraykanka iyo ruushka iyagoona sheegay in muhiim ay tahay in diblomaasiyad iyo taageero joogto ah keliya ay tahay waxa ukraine gaarsiin kara guul military bayaan ay si wada jir ah u soo saareen dalalka fiinland ingiriiska faransiiska talyaaniga iyo poland ayay ku caddeeyeen in loo baahan yahay in darfaha ay gaaraan xasilooni buuxda islamarkaana muhiim ay tahay in kiyef aysan ka marnaan kulanka labageesoodka ah ee ay yeelanayaan madaxweynaha maraykanka donald trump iyo kan ruushka valadimir putin waxay sidoo kale madaxda qaaradda yurub soo hadal qaadeen go-aanka trump ee ah in valadimir zelenski madaxa xukuumadda ukraine uu ka tanaasulo dhul ballaaran oo waqti xaadirkan gacanta ugu jira ruushka waxaana sheegeen in tani ay si buuxda kaga soo horjeedaan dalalkan ayaa war-saxaafadeedkan soo saaray iyadoo saddex maalin oo qura ay ka dhiman tahay kulanka sida foolka foolka ay u yeelanayaan trump iyo putin ee ka dhacaya gobolka alask maalinnimadii shalay dabcan warbixinno soo baxay waxay muujiyeen in dalalka yurub ay ka dhawaajiyeen in wax hub ah aysan ku wareejin karin dowladda ukraine iyagoo aanan fasax buuxa ka helin dhanka donald trump balse aragti ahaan waa kuwo waqti xaadirkan ka dhawaajiyey in ay kasoo horjeedaan go'aamada kala duwan ee uu karkarinayo donald trump ka hor intaa aysan ishor fadhiisan valadimir putin toogashada dadka gaajaysan ee khaza oo xargagoosad noqotay sanduuqyada cunnada ay ku jiraan ee dusha sare laga daadinaya magargaar ayay noqdeen mise gumaad hor leh baaritaan cusub oo uu sameeyey wargeeska the guardian ayaa daaha ka rogaya caddaymo muujinaya in in muddo ah uu maamulka gumaystaha yuhuudda si joogto ah u tooganayo shacabka reer filistiin ee gaajaysan ee isku dayay in ay helaan cunnada gargaarka yar ee la geeyey gudaha marinka tani waxay soo bilaabatay tan iyo bishii mey ee sanadkan laba kun shan iyo labaatan kadib markii uu maamulka gumaystaha yuhuudda soo saaray amar joojinaya dhammaan hay-adihii hoostegaya qaramada midoobey ee bixin jiray gargaarkii cunnada iyadoo taa beddelkeed uu maamulka gumaystaha yuhuudda marinka geystay hay-ad qarsoon oo lagu magacaabo gaza humanitarian foundation taasoo si dhow ula shaqaysa ciidanka gumaystaha yuhuudda waxay hay-addan keliya ka howlgelaysaa meelaha uu maamulka gumaystaha yuhuudda ku amro in la geeya cunnada taasoo ka dhigan in dadka doonaya cunnada ay ku qasban yihiin in ay galaan aagaga khatarta ah waxaa jira caddeymo muuqaallo ah iyo markhaatiyo uu soo bandhigayo wargeyskan waana iyadoo ciidanka gumaystaha yuhuudda uu si toos ah rasaas ugu furayo dadyo fara badan oo isku yimid islamarkaana doonayay cunno ay nafta ku ceshadaan sida laga soo xigtay isbitaallada naasir ee khanyunis ku yaalla iyo xarunta caafimaadka ee laanqayrta cas ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa sidoo kale si aad ah u dhaawacaya dadyo fara badan oo cunno u soo raadsaday halka ay hay-addan amarka ku siiyeen in ay geesa gurmadka maniisha gaanguli waa mid ka mid ah wariyaasha baaritaankan hogaaminayay waxa uu sheegayaa in muuqaalada laga soo duubay goobaha qaar ay yihiin kuwo muujinaya xaaladda argagaxa leh ee ka jirta goobaha cunnada lagu bixiyo iyadoo ciidanka gumaystaha yuhuudda mararka qaarkii ay adeegsanayaan hubka culculus majalladda the guardian oo markan soo xiganaysa qaar ka mid ah dhakhaatiirta marinka waxay sheegaysaa in maamulka gumaystaha yuhuudda shakhsiyaadka cunnada soo doontay qaarkii ay ka toogtaan meelo ay ka mid yihiin qoorta gacmaha iyo xubno kale oo halis ah taasoo muujinaysa sida bahalnimada ah ee uu maamulka gumaystaha yuhuudda u ugaarsanayo shacabka gaajaysan islamarkaana ay hay-addan u noqotay shabaq loo daadiyo muslimiinta islamarkaana lagu soo xerogeliyo baaritaanka wargeeska oo gabagabo kusii dhow ayaa sheegaya in maamulka gumaystaha yuhuudda dhowr jeer la hordhigay kiisaskan balse waa kuwa gaashaanka u daruuray oo dafiray dhammaan dhacdooyinkii bahalnimada ahaa ee ay ka geysteen goobaha ay isugu imaanayeen shacabka gaajaysan waxaa sidoo kale xusid mudan in sanduuqyada ay cunooyinka ku jiraan ee ay baarashuudyadu ka soo daayaan hawada sare in ay noqdeen gumaad hor leh maadaama sanduuqa ay ku jirta intaas oo tan oo cunno ah uu mararka qaarkii kusoo duldhacayo dadyo gaajaysan oo u kala degdegaya si ay u helaan waxa gudihiisa ku jira maxaa hardan ah oo ka socda saaxada internetka kadib heshiiskii xabajoojineed ee dhex maray iiraan iyo maamulka gumaystaha yuhuudda warbixin uu nashriyey wargeeska financial times ayaa lagu sheegayaa in dagaalka dhabta ah ee waqti xaadirkan u dhexeeya maamulka gumaystaha yuhuudda iyo iiraan uu yahay kan saaxada internetka ka socda maadaama tan iyo markii lasoo afmeeray hardankii socday labaiyo tobanka maalmood ay gudaha internetka ka dhacayaan weeraro xoogan oo ay dhinacyada isdhaafsanayaan waxay labada gees isku geysteen weeraro xoogan oo internetka ah islamarkaana lagu haggareeyey xogo muhiim u ahaa labada dhinac haba ugu darnaatee dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda oo lagala baxay faylal muhiim u ahaa xukuumadda benyamin netanyahu waxay warbixintu sidoo kale leedahay dowladda iiraan ayaa isku dayeysa in ay wakhti xaadirkan ka faa'iidaysato daldaloolada cusub ee dhanka amniga internetka ee shirkadaha maamulka gumaystaha yuhuudda waana suuragal inay dhacaan weeraro xooggan oo saameyn leh muddooyinka soo aadan financial times waxa uu leeyahay ka hor dagaalkii labiiyo tobanka maalmood waxyaabaha suurageliyey in duulaankaas uu dhaco waxaa ka mid ah olole sirdoon oo dhanka internetka ah kaasoo hirgeliyey in maamulka gumaystaha yuhuudda uu helo xogo faahfaahsan oo ku saabsan saynisyahanadii dhanka nuyukliyeerka iiraan iyo saraakiil sarsare ujeedka tani loo soo sardiyey ayaana ah in mar kale ay dhici karaan weeraro kuwaas la mid ah oo ka soo askuma dhanka internetka iiraan ayay sidoo kale gunaanadkii warbixintu sheegaysaa in weerar ay ku qaaday ku dhowaad konton shirkadood oo uu leeyahay maamulka gumaystaha yuhuudda waxaana la faafiyey xogo fara badan oo ay ku jiraan shaqaale ciidan oo ka tirsan waaxda difaaca maamulka gumaystaha yuhuudda kanina waa hardanka sii xoogaysanaya ee saaxada internetka ka socda ee u dhexeeya labada dhinac waa maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dowladda iiraani kooxda hubaysan ee m labaatan iyo saddex oo aanan waxba ka soo qaadin heshiiskii ka dhacay dalka qatar iyo arrimo cusub oo lasoo diiwaangelinayo sida ay baahiyeen saxiifado dhowr ah oo ka soo baxa gobolka kooxda hubaysan ee m labaatan iyo saddex oo ka dagaalanta gobolka bari ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo ayaa u muuqatay in waxba aysan ka soo qaadin heshiisyadii xabadjoojineed ee dhowaan lagu gaaray gudaha dalka qatar waxay warbixinadu leeyihiin inkastoo wadahadalladaas loo arkay fursad nabadeed haddana kooxda m labaatan iyo saddex ayaa sii waday weeraradeeda iyadoo qabsanaysa waqti xaadirkan dhul ballaaran oo hor leh taasoo sii hurin doonta xiisadda gobolka howlgalladii ugu dambeeyey ee ay fuliyeen maleeshiyaadka m labaatan iyo saddex ayaa ka dhacay koonfurta gobolka kifuu halkaas oo ay qabsadeen tuulooyin fara badan waxay shakhsiyaad goobjoogayaal ah iyo saraakiilo ciidan sheegayaan in kooxda waqti xaadirkan ay adeegsanaysa hub culus taasoo muujinaysa in waxbaba aysan ka soo qaadin heshiiskii ka dhacay gudaha dowxa magacan saddexaad oo milatari ayaa soo geli doonta xiisadda u dhexaysa kongo iyo maleeshiyaadka m labaatan iyo saddex mise heshiiska ayaa mar kale dib ueegis lagu samayn doonaa waa su-aasha taagan oo ay miisaska siyaasadda ku gorofeenayaan falanqayaasha oo doroso arrimaha qaaradda afrika guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
aad ayuu u mahadsan yahay ilyaas ayuu kaasi ahaa ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka caalamul yowm ayaad dhegaysanaysaan halka uu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada sagaalaad ee kitaabka mafaahiim yanbagii an tusaxax
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ميل كستو جوجتان iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada xalqadeennii sagaalaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinayno kitaabka almafaahiim yembaqii an tusaxa ama haddii aan si kale u nidhaanno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadeenna maanta waxaannu ka ambaqaadi doonnaa halkan in xukunka wax weliba loo celiyo allaah waxay ka mid tahay iimaanka arrinkaas waxaa ka soo hor jeedana waa in la samaysto owliyo allaah wax loogu daro oo shirki ah waana camal baadil ah maxaa yeelay allaah keligii baa weli ah isaga ayaana kuwa dhintay soo noolaynaya isaga ayaana wax weliba awooda waxaa kaloo la mid a hadalka allaah ee ku yimid suuradda ashuuraa أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ
hase ahaatee aayaadka suuratul ancaam ayaa si ballaaran u faahfaahiyey qadiyaddan أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم allah waxa uu mar kale qur'aankiisa ku leeyahay وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ allah waxa uu mar kale qur'aankiisa ku leeyahay فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأتون كُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ allah waxa uu mar kale qur'aankiisa ku leeyahay وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأ كُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون waxay ku bilaabanaysaa su'aashan inkiraadda ay ku jirto أفغير الله أبتغي حكما midka faa'iidaynaya in xaakimiyadda uu leeyahay allaah oo keliya ayaa ah midka habboon in laga dhigto mid wax maamula qof aan isaga ahayna ma habboonna in arrin ka mida arrimaha looga dhigto xaakim kadib waxay aayaddu faa'iidaynaysaa in allaah uu kitaabka soo dejiyey isagoo kala dhigdhigan marka qofina xujo uma helayo inuu samaysto xaakim aan allaah ahayn oo xukumo qaar ka mida arrimaha waxaa la arkaa in aayaddan ay tahay aayad maki ah oo ku dhex jirta suurad maki ah makana kuma soo degin dhammaan tashriicaadka ay dadka ugu baahnaayeen noloshooda balse axkaamta waxdejinta oo dhammaystiran waxay ku soo degeen madiina kala dhigdhigga marka ay sheegayso aayadda ma ahan kala dhigdhigidda axkaamta bimacnaa in la kala dhigdhigo furuucda balse waxay kala dhigdhigtay qadiyadda weyn oo ah qadiyadda xaakimiyada ee ah maamulka iyo inay ka mid tahay asalka ictiqaadka ictiqaadkuna ma dhammaystirmayo saxna ma noqonayo ilaa micnihiisa iyo waxa uu keensanayo ay noqonayso in la laasimo mabda' ahaan waxa ka yimid xagga allaah ha badnaadaan waxa ka yimid xagga allaah ama ha yaraadaane ha noqdaan kuwa gaar ku ah ictiqaadka akhlaaqda ama axkaamta aayaadku way sii socdaan iyagoo xaqiijinaya in kelimadda allaah ay tahay kelimadda wax kala bixisa waana kelimad run ah oo cadaalad ah qofka aan raacinna waxa uu ka mid yahay kuwa habowsan ee malaha raacaya kadibna aan wax hanuun ah helaynin allaahna wuu og yahay qofka ka habaabaya waddadiisa iyo kan ku hanuunaya jidhkiisa kadibna waxaa imanaya qadiyadda horudhacyadan oo dhan loo sameeyey si iyada loo sugo qaacidadeedana sal loogu yeelo waana qadiyadda wax xalaalaynta iyo waxxarimidda iyo cidda ay tahay inay jaangoyso qadiyaddaas iyo mowqifka ay mu'miniinta iyo mushrikiintuba ka istaageen qadiyaddaas iyo waxa qofka ka dhigaya mu'min ama mushrik marka loo fiiriyo qadiyaddan waxayna ku dul wareeganaysaa in mushrikiintii maka joogtay ay ahaayeen kuwa aan magaca alle ku xusin meytida ayna xalaashan jirin cunisteeda arrinkaasna waxay siinayeen sharciyad xaggooda ka timid iyagoo aan fasax iyo xujo uga haysan allaah allaah ayaa marka mu'miniintu ka reebay inay cunaan waxaan allaah magaciisa laga xusin waa meytida uu allaah xarimay wuxuuna uga digay in haddii ay mushrikiintu ku addeecaan arrinkaas ay la mid yihiin mushrikiinta maxaa yeelay waxay addeecayaan sharci jaahili ah oo uusan allaah u soo dejin wax daliil ah arrinkaas waxaa nooga caddaanaya in qadiyadda xaakimiyada aanay ku bilaaban madiina kadib markii ay soo degeen sharaa'iicda balse ay ka soo bilaabatay maka wakhtigii dhidibada loo taagay caqiidada lana caddaynayo waxay keenayso laa ilaaha ila allah markaa kadib ayaa axkaamta sugan waxay ku soo degeen madiina kuwaasoo sugaya in qofka aan xukumin waxaannu allaah soo dejin uu ka mid yahay gaalada iyo in aan qofina mu'min lagu tilmaami karin ilaa uu allaah iyo rasuulkiisa u xukun tago isagoo dhaqan gelinaya islamarkaana sugaya wixii lagu soo jaangooyey maka xilligii salka loo aasayey caqiidada haddii kani uu yahay jaanibka waajibaadka rabbaaniga ah bal aan eegno jaanibka dhaqangelinta ee nolosha muslimiintii madiina aan eegno siday ku qaabileen amarka rabbaaniga ah sidee ayayna u fuliyeen kama mid ahayn jiilkaas la keli noqday hoggaansamidda qof ka nagaaday ilaa uu keeno su'aal ah awaamiirtan rabbaaniga ah ha noqdaan kuwa kitaabka allah ku yimid ama kuwa ku yimid sunnada la daahiriyey ma yihiin kuwa laasim ah ma soo gelayaan amarkan magaca iimaanka mise waa arrin lagu kordhiyey ma ku filan tahay oo keliya in la rumeeyo inuu yahay amar ka yimid xagga allaah ama waxaa habboon in la dhaqangeliyo insaankuna ma noqonayaa mu'min haddii aannu dhaqangelin gebi ahaanba wax ka mid ah arrimahaasi ma jirin qof arrinkaa samaynayay ha noqdaan mu'miniinta ay allaah iyo rasuulkiisa uga markhaati kaceen iimaanka ama xitaa munaafiqiinta muujisanaya iimaanka gudahana gaalada ka ah kuwani iyo kuwaasba waxay ogaayeen in kelimadda laa ilaaha ila allah aysan ahayn kelimad looga dhawaaqo afka arrinkeeduna halkaa ku dhammaanayo waxayna ogaayeen in kelimaddan ay leedahay waxay keensanayso wayna fulin jireen waxyaabahaas ay kelimaddu keensanayso iyadoo ay jirtay kala duwanaan aasaasi ah oo u dhexaysay mu'miniinta iyo munaafiqiinta kuwa hore waxay u gudanayeen waxyaabaha ay keensanayso kelimadda rumayn ay rumaysan yihiin kelimadda iyo daaco ay siinayaan allaha soo dejiyey kelimaddaas iyagana ku amray iyo iyagoo rajo iyo damac ka qaba jannadiisa iyo raalli ahaanshihiisaba kuwa kalena waxay u gudanayeen waxyaabaha ay keensanayso kelimadda si nifaaq ee ma ahayn iimaan waxayna ku gudanayeen daal muuqda ama mid qarsoon ama way xiiladaysanayeen si ay uga baxsadaan ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا
allah waxa uu mar kale qur'aankiisa ku leeyahay وان منكم لمن ليبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما
ma jirin qof ka mida munaafiqiintaasi iska baddaaya mu'miniinta oo suuraysanaya inuu awoodo inuu ku helo muuqaalka islaamnimada ee nolosha adduunyo inuu ku dhawaaqo oo keliya laa ilaaha ila allah isagoo aan ku dhaqmin hal camal oo ka mid ah waxyaabaha ay keensanayso kelimaddaas arrinkaas oo kalena suuragal ma ahayn inuu ka dhex dhaco bulshada muslimka ah suuraysiga in laga dhex helo bulshada muslimka ah oo ah bulsho u xukun tegayso shareecada allah qof lagu magacaabo muslim magacaasna ilaashanaya xaqiiqadiisa ha ahaado mu'min ama munaafaq oo aan ku dhaqmin camal ka mid ah acmaasha islaamka waa suuraysi mustaxiil ah haddii aan soo qaadanno miithaalka ugu fudud waa mas'alada salaadda ma awoodo fardi ka mida bulshada muslimka ah waa bulshada isku xukunta sharciga allah inuu saddex maalmood oo xidhiirah salaad la'aan ahaado iyadoo aanay ku dhicin cuquubaadka dilka waxaana siman in xad ahaan loo dilo ama gaalnimo ahaan loo dilo cibrada hadda sidaas ma ahan balse cibradu waa sida dhabta ah ee uu sheegay shaykhul islaam ibnu taymiyah ee ah inaanay suuragal ahayn in la helo in qof wax yar oo iimaana qalbigiisa ku jiraan oo la kulmaya dil sababo ku aadan inuusan gudan salaadda haddana ku sii adkaysanaya salaad la'aanta ilaa ugu dambayn laga dilo waa mustaxiil arrinkaasi sidoo kale waxaa jira jaangoynta camaliga ah ee waaqica ee la xidhiirta xaakimiyada shareecada allah iyo inaan loo xukun tegin shareeco iyada ka soo hartay haddii kale haddii uu ka baxo shareecada isagoo ku dhex jira bulshada muslimka ah ama uu inkiro wax ka mida shareecada ma wuxuu sii ahaanayaa muslim ma sii noolaanayaa ama wuxuu noqonayaa murtad lagu fuliyo xadka riddada halkan waxaa nooga caddaanaysaa inay mustaxiil tahay bulshada muslimka gudaheed in laga helo fardi aan qabanayn wax ka mida acmaasha islaamka haddana sii ahaanaya muslim oo sii haysanaya magacaas iskaba daaya inuu ku sii dhex noolaado bulshadaas keliya sheegashooyinkaas ebarka ah waxaa lagu dhex sheegsheegaa bulshooyinka jaahiliga ah ee sheeganaysa islaamnimada ee ku tiirsan fikirka murji'ada ah ee khariibka ku ah ruuxda diintan ها الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqadeennii sagaalaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka almafaahiim yembagii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaanno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadan midda xigta ayaa noo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
تسطر العبر دليلنا القرآن والقول والأثر
wahagaaga dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii caalamulyoom barnaamijkan midkiisa xiga intaan ku kulmayno waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى